wuxuu xuniyeysnaanayaa inuu amarkaa u horiisu galo taas waxaa muuqanaysa inqiyaadkii iyo casmiga calaniyadaa oysan yahay goosanaya marka waqtigiisi gaadho inuu wixii fuliya waa iyaduba daaco tilaa iyada iyo takliif baa kuba hadii intaan laislama gaadhin waqtigii la fulin lahaa kasaxo shay jaaisa weeye badana maaha faa'iidadaasna waa leeyahy aan sheegay oo fayajuusu waa banaanyahay walaysa dalika bibadaa'in wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kaba mida man qaala waa abubakri sayrafi qolooyin la wadaagsadayna way jiraan laa yajuusu dalika waxay leeyiin weli takliifkiiba maba sugnaan kol haddaan weli wujuubkiba sugnaan inay wujuubku markuu waqtigiisu galo ayaa ruuxa wujuub ee uu makansado inuu sameeyo ayaa wujuubku kuba sugnaanaya kol haddaan wujuubkiisiba sugnaan dee koryeelkiisu dee waxa weeyaan maaha wax la kor yeelaa imaka halkan ma jirto ma banaanaanaya iyagu yidhaaheen oo waxay yidhaaheen ma banaana wahuwa qowlulmuctasilati muctasilana qowlkeed weeye qolooyin kalena kolley waa qowlkood wazacamuu waxay sheegteen ana dalika badawn arinkaasi inuu dee iyadoo laba samayn aan waxba la iman wujuubkii sugnaad inuu bada noqonayo ama taasi ka laazimayso wاdliilu calى jawaaزi dalika waxaa u daliila taas banaanideeda an اllaha tacaala ilaahay amara ibraahima wuxuu amray calayhi الsalaam bidabxi ibni inankiisii de say dee jamaahiir اlculamaa ama dee adiladuna inoo keensa waa ismaaciil qolooyin dee xataa muslimiinta ka mida waa isxaq idhahaa dee sia ay nimankaa dee yahuudiyeedba ay dhahaanna waa jirtaaye bidabxi ibni inankiisa gowracitaankiisii inuu gowraco waa amar waa la amray uma nasakhahu ilaahay waa nasakhay qabla waqti اficli walow dee uu gudagalayba habkii uu ku fulin lahaa haddana intaanu ficligii inay dabxigii weli muu dhicin jiifintan iyo waxyaalaha watalahu ljabiin iyo waxyaalahaasi weli waa dee arinkii waa wasiiladii uu bal ku fulin lahaa una ficilki ma dhicine intaan ficilki dhicin baa rabbi nasakhay fadalla taasi waxay tilmaamaysaa dee arrintaa aan soo sheegay oo ah ibtilahan kuba sugan ictiqaadka wujuubka iyo casmigan cala alficli iyo idhaaru daaca iyo waxyaalahaasna waa arrin iyadana kuba sugan oo ruuxii mukalafkaa kaba muuqanaysa oo nooc ibtilihii iyo takliifkii noqon nooc daacadiiya noqonaysa haddaba fadalla taasi waxay daliil u tahay calaa jawaasi inuu calaa jawaasi naskhi qabla tamakuni min alficli wdaliilu calى anahu laysa bibadain inaanu bada ahayn waxaa u daliilana waxa weeye maa bayanaahu wixii aan soo cadayno ah min ana albada'a baduhu duhuuru maakii muuqashadii weeye kaana ahaa khafiyan canhu mid isaga kaba qarsoon ee ilaahayna wax ka qarsoonaa maba jirto walaysa fi naskhi naskigana kuma sugna qabla alwaqti waqtiga hortii wax la nasaho hada lmacnaa maaha waxa qarsoona oo soo baxay oo muuqdo taa bedelay xukunkii arrinku ma aha ee waa dee marka horeba noocan takliiftan iyo ibtilahani waa nooc camaloo ruuxii lagaba doonayo daacadiisu inay kuba muuqato tiina marka muraadka xasilayna waaba tan muraadka waa xasilay daacadii waaba laba yimi ruuxu markuu niyadaa iyo casmigaa la yimaado xukumkii waa la nasakhay oo naskii kale ayuunbuu laba mid yahay dee waaqicna waa jiraayo kol haddaan amhilo waaqaca helayno waxay idhaahaanba waxaan wuquucu isagaaba akbaru daliilin cala aljawaas noqonaya baabu maa yajuusu naskhuhu min alaxkaami maa laa yajuusu allah subxana wa tacala aclam baabu bayaani maa yajuusu naskhuhu min alaxkaami wama laa yajuusu hadakani baabu bayaani maakii caddayntii baabkii weeye yajuusu uu ansaxayo suurtagal yahay ama uu bannaayay naskhuhu nasakhitaankiisa la nasakho oo min alaxkaami axkaam ah iyo wamaa laa yajuusu waxaan bannaanayn in la nasakho aanay bannaanayn ama naskhi aanu ku iman karin bal kolley naskhiga ayaa inoo socon doona inshaa allahu tacaala dee bilown baaban kagaba jirnay waxa baabkan adigu sheekhu inoogu sheegayaa iyo fusuushiisa uu yeelan doono waxyaalaha ay bal masalan axkaama ee naska ku iman kara naskigana tacriifkiisii waan soo ogaanay iyo waxyaalaha kol haddii dee ay yimaadaan soo arooraan ama dee si ay yihiin aan la nasakhi karin haddii la nasakho dee waxaa kaba imanaya ama waxa weeye khabarkii hore laysu sheego been noqdo iyo waxyaalaha ka dhalanayo aanay ansaxaynba in la nasakho taas buu baabkeedii yahay wuxuu yihi markaa mualifku raximah اllahu tacaala iclam waxaad ogaataa ana naska naskigu laa yajuusu ma banaana oo isagu naskigu kuma imanayo weeye mana ansaxaysa in naski ku yimaado ilaa fii maa wixii uun mooye yasixu ay ansaxaysay wuquucuhu dhicitaankiisa uu dhaco calaa wajhayni laba waj uu dhaco oo wixii ay suurtagal ahayd ama ay dee ansaxaysay in laba wej uu ku yimaado oo wejgaa marka hore lagu jideeyey mooye haddii wej kale loo jideeyo ama wej kale uu ku yimaado oo se ay kaba mid tahay dee isagu markii hore la jideeyey labadii wej waxaaba noqon kara inuu mu'abad noqdo iyo inuu mu'aqad noqdo oo dee in dee saasna mustamir uu kuba noqon kara wakti intuu yeesho la bedelo oo wax kale laguba bedelo ama ligayri bedelba loo nasakhana ay ansaxayso ama bal maalan dee sidii loo samaynaye waktigii la samaynayey wakti aan ahayn loo bedelo la idhaha waktiga ha la sameeyo waxay suurtagal tahay ee wax dee maxduuroo halkaa ku sugani aanu jirin naskigu waa ku iman karaa waa ansaxaya marka kuwaasun baa naskigu ku iman karaa wadalika kasowmi wاsalaati wاlcibaadaati sharciya sida soomkii iyo salaadii iyo cibaadaadkii sharciga ahaaba weeye oo bal maalan sharcigu haddii uu ku yimaado san maanta ay tahay soomku waktiga uu leeyahay ama salaada jihada loo tukanayo wixii la mida si ka duwan uu ku yimaado bal maalan haddii soomku maalin baa la soomaaye uu amar yimaadoba dee waktigii uu waxyigu soo degayay le soomkii habeen u bedel oo kale habeenkii ha la soomo amase salaadii dee bal maalan waaba tii markii hore jirtay bay oo dee waana loo tukan jirayba kacbada halkii looga tukanaya baytulmaqdisa loo jeesto waa labadii waji waaba taas oo kale dee way bannaanaan lahayd wax maxduuroo ka laasimi lahaana may jireen marka tacaynkaas iyo wixii la midka ah ee inuu laba wej oo kala duwan uu ku yimaadaa aanay wax mustaxiil ahayn ama maxduur aanu kuba sugnayn kuwaas oo kale naskigu waa ku bannaanyahy waana naskigu wuxuu ku yimaadaa axkaamta caynkaasu ku yimaadaa faama ma kii laa yajuusu aanu bannaanayn ama aan bannaanu ansaxaynba an yakuuna inuu noqdo ilaa calaa wejin waaxidin macnaa wej keliyo dee saa uu yahay u mooye si ka duwan inuu ku yimaadaa aanay suurtagal ahayn ama aanay ansaxayn mustaxiil ay noqonayso wadalika midlu towxiidi towxiidkii ilaahay subxaanaه wa tacaala la waaxidaye waaye waa umuurihii iimaankaba guud ahaan iyo wa sifaati daati sifaadkii dee sifaatu daadaaye ilaahay sifaadkiisa kaalcilmi wاlqudrati wagayri dalika falaa yajuusu ma banaana fiihi kaafigiisa annasku naski oo naski kuma imanayo manaa waxa naskigu ku dhacaya ama uu ku imanaya waa waxyaalahan awaamirta iyo nawaahida laynagu kalifay taasba weeye ee umuuraha ama dee waxa weeyaan sharaa'icdoo dhammina ay iskagaba mid yihiin se ilaahay subxaanaه wa tacaala towxiidkii iyo waxyaalihii kale ay tahay in la rumeeyo rumayntooda oo kale iyo bal maalan sifaadkaa ilaahay leeyahay iyo dee saa uu ku yimi mooye si kale ma noqon karaan si kale waxa weeye inay ku yimaadaan arrinkii oo waxaa saa ay yihiin si ka duwan arrinka uu kuba yimaadaa wixii mustaxiil buu noqon maxduurna uu kaba imanaya kuwa caynkaasa lama nasaqo marka waxyaalihii imika la ictiqaadsanaa guud ahaan ee ictiqaadku waa sidaasunbuu ku toosnaanayaa si ka dunaa kuma toosnee naski ku iman maayo waxaa kaloonu kuba imanaya naskigu dee waa umuuraha inoo soo socdo waxyaalihii dee ama wax horoo laynooga warramay ha noqdeen oo iyaguna nooca qeybba ah iyo waxa inoo dambeeyo iyaguna qeyb laynoogaba warramay oo dee iyaguna kolley iimaankii madkhal kuba leh iyo umuuraha caynkaasana kuba yimaado dee usuushii akhlaaqda fiicfiican oo kale iyo umuurahaasna iyadna kuma imanayo nasku nasku ma galo ee waxyaalihii amarkii iyo nahyigii ama takaaliiftii ilanaga laynagu kalifayey taas baa uu ku imanaya naskigu falaa yajuusu fiihi nasku wakadalika sidaasoo kale waxaa ah ma akhbara allahu tacaala wixii ilaahay warramay canhu xaggiisa uu kaba warramay oo min akhbaari اlquruuni اlmaadiyati qarniyadii tegay ee ummadii inaga inagu horreeyey wararkood ahaa wاlumami ummadihii asaalifati tegay ee horreeyey falaa yajuusu fiiha nasku naski kuma bannaana waayo naskiga halkaa ku yimaadaa waxay noqonaysaa uun waa khabarkii hore iyo warkii hore inaanu jirin oo uu been yahay dee khabarka ilaahay iyo khabarka rasuulkana salawaat ullaahi wasalaamu calayh takdiib iyo inay dee khilaafulwaaqic ku yimaadaan ama kadib ay noqdaani taasi wax dhacaya ama aha waa wax mustaxiila in nasakhiga taa la nasakhaana wax kale maya waa warkii hore la burinayo war ka duwan oo laleeyahay arrinku sidaa hore mu ahayn la leeyahay taasna kadib baa ka laazimaya oo umuurahaasna naskhi ma gelayo wakadalika sidaas oo kale waxa ah maa wixii akhbar allahu tacaala ilaahay waramay can wuquucihi dhicitaankiisa fi lmustaqbali waqtiga soo socda uu kaba dhacayo uu dhacayo wadalika ka khuruuji اdajaali wagayri dalika oo umuurahan iyaguna ashraadda saacadda ka mida ee iman doona ee laynoogaba warramee nusuustu ay kuba timi saa dajaal soo bixitaankii oo kale kollay aayad qur'aana oo sariixoo taa ku timi ma jirto walow culimmadu waxyaala qaarkooda ama aayaadka qaarkood ay yidhaahaan ishaaray u tahay oo dee isaga ayaaba halkan dajaal bay ishaare u tahay laakiin dee axaadiistii rasuulkii ilaahay ee tacaduday ayuu inoogu sugnaaday oo calaamaadkii saacaddu kaba mid yahay haddaba umuurahaas dhici doona ee laynooga warramay uu kaba mid tahay dee aayaad aayaddan aayaadka qiyaamada kaba mid ah nebi ciise soo degitaankii uu ka mid yahay cadcadu xagga galbeed kaba soo baxda ay kaba mid tahay waxyaalaha caynkaasee soo socda weli ee aan dhicinee laynooga warramayna iyagana naski kuma yimaado waayo naskiga halkan la nasakho waxay macnuu noqonayaa warkii markii hore la sheegay iyo si laynooga warramay inaanay arrintu aynay si ka duwan ay tahay taasna waa kadib unbay noqonaysaa ayaa ka laasimayaan haddaba kuwa caynkaasana lam yajuus fiihi nasku naski kuma bannaana bal marka aynu wixii naskigu ku imanayey waa waxyaalahan awaamirta iyo nawaahida ee innaga laynoogu kalifay maslaxadeennana laynoogu kalifay dee taasi maslaxadeenna ay tahay taas baa adigu naskigu uu ku yimaada ee laakiin umuuraha kale naski kuma yimaado bal taasi waa asalkii baan intaasaan haysanaynaa khilaaf meesha jiruu ishaaraya wuxuukiya waxaa laga soo naqliyey can abi bakrin idaqaaqi abu bakrin idaqaaq kitaabkaynu ku soo marray matnigiisa tarjamadana way noo soo tarjameeyeen sheekhan magaciisa oo dhan iyo bal waxa weeyaan kutubtiisii wax ka mida iyo waqtigii uu dhintay kitaabka ayay inoogu sugnayd baba maalan taas oo dee kolley waa waxaan soo marro oo aad kitaabka kuba raacateen oo waxaan filayaa dee inaa halkii xusuusan tihiin saas baana imaka uba qabanoonay tarjame halkan inoogu yeedhin dee ana kuma laabmayo waa wax kitaabka inoogu sugan haddaba abubakrin idaqaaq ayaa waxaa laga soo naqliyey annahu qaala inuu yidhi maa warada wixii soo aroora ee min alamri amara bisiiqati alkhabari khabar siiqadii ku soo aroora ka qowlihi tacaala waabase ilaahay qowlkiisii uu yidhi waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu falaa yajuusu ma bannaana naskuhu naskigiisu ma bannaana kolley mukhaalif ma aho waxyaalaha uu naskiga ku yimaada awaamirtii iyo nawaahidii inay tahay taas isagiiba waa qabaa sa a'imadii kale ay u qabeen umuuraha uu inoo soo sheegay ama bal maalan ilaahay towxiidkii iyo sifaadka daadsa uu kaba cabiro iyo bal maalan iyaduna umuurahan kale dee iimaanka oo kale iyo taas iyo ama waxyaalaha soo socdee akhbaari ay nooguba timi iyadan naski inaanu ku imanayn waa qowlkii ee laakiin arrin buu soo yar kordhiyey ah waxyaalahan layna faray kol waxay u yimaadaan siiqo amaroo sariixoo waxaa la kaalaya ay meeshii ku sugan tahay kolna wixii isagoo uu yahay wax laynagu kalifayo ayaa iyadoo taasi ay tahay waana cibaaro kaba xeel dheer halkii dee insha ahaan iyo amar ahaan ay ugu iman lahayd ayagoo siiqo khabar iyo cibaaro khabar ayay kuba timaadaan khabarkuna meelahan waxay yidhahan markuu sidaa uba yimaado waxa lagaba dhigay si wax loo dirmay loo hoggaansamay oo amarkii isagaa sariixa tan baa kaba sii xeel dheer marka wuxuu leeyahay markaas siiqadiiba ay isbeddesho oo halkii uu amar weeye xaggii macnaaye laakiin laftigiisu lafti khabar uu noqday oo bal maalan taas iyada nooca caynkaasee wixii axkaamaysaa ku yimaada lama nasakhayo naski kuma imanayo taas buu isagu ku tegey maxaa misaalkii uu soo qaatay ama dee amhiladii kaa mida wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثaةa quruur waa aayad ay nagu soo noqnoqoto kitaabka intii aan kuba jirnay dumarka mutaalaqaadkae macnuhu waxa weeye waa insha ahaan lafdiguse waa khabaroo macnuhu waa liyatarabasna bianfusihina alaaثaةa quruu waa wax takriifa ay ku sugan tahay markaa la furo ciddadoodii weeye kol hadday dhowaato aqra'yiin saddex qur'e ha tirsadeen oo intaas saddex qur'e u dhammaanayso nikaaxiya waxyaalaha ha ka joogsadeen taas baa lafdigu uu yahay oo lafdime macnuhuyo waa macno amara laakiin maxaa ilaahay ka cabiray iyadoo dee tani aan leenahay way kaba xeel dheer tahay oo waxay tilmaamaysaa amarkan dee dadkii mudallaqaadkaana sha'nigoodu waaba sidaasuun amarkiina mid loo hogaansamay oo looba dirmay oo la fuliyey inuu yahay lagaba cabiray dumarkii mudallaqaadka ahaa yatarabasna bianfusihina waxay sugayaan ay nafahoodii la koranayaan oo nikaaxiya waxa ay kaba fadhi alaaata quruu waa khabar lagaba warramay laakiin macnuhu waa macno inshoor oo wax laysku kelifayo oo la leeyahay markaa dalaaq yimaado saa yeelo dumarow haddaad dhawaato aqraatiin taas weeye haddaba markuu amarku taasoo kale uu siiqo khabar ku yimaado dee waxa weeyaan cibaaradiisi ay isbedelanto iyada bal markaas lama nasakhayo amarka caynkaasee kuba yimaade taas buu isagu yidhi wa qaala bacdu nnaasi bal xagga hoosena raqam baa taal ay ka soo naqlinayaan jamaaludiin alqaasimi oo marar horena aan aragnay inay wax ka soo naqliyaan malaha waxna aan ka sheego dee kolley nin shayiroo macruufa waqtigiisuna aanu sii fogeyn ahaayo dee kolley adigu haddaata boqol sanadood ba aanu gaadhin waqtigiisiba in oo dee kutub maanta madbuucoo kala duwana leh ayuu wuxuu leeyahay macnaa arrinkan cadamuuljawaasku maaha suuro khabar inuu yahay tay u jeeda ayaa muuqatuu leeyahay ee khabarka dee khabar walkhabar laa yajuus nasku ee laakiin kol haddii loola yimi ityaankii suuro khabar loola yimi oo taasna ay dareensinaysa xaqa dumarku inay xaaladaa tahay xaalkoodu siduu keenayaana ina tarabuskaa ay tahay ciddada wixii markaa ay kuba sugan yihiin waxa habboon inay ku sugnaadaanna ay taa tahay ayaa waxa weeye xikmaduna ay taasun keenayso ayaa markaa macnuhu ay noqday waxyaalaha caynkaasee sabiilka ku yimaada inaan la nasakhin oo ama naskhi aanu kuba iman hadal macquulana weeye buu leeyahy bal hadalkiisa siyaagta laakiin sheekhu ku soo laami doonaa wa qaala bacdu nnaas dadka barhkood baa waxay idhaaheen yajuusu nasku fi lakhbaari akhbaarta nafteeda naskhi waa ku iman karaa kama yajuusu fi اlamri wanahyi amarka iyo nahyiga sida naski ugu imanayo ugu banaan yahay de an yaqaca nasku fi اlamri wanahyi ayaa waxa banaan akhbaartana in naski ku yimaado sheekhu wuxuu uhi raximah اllahu tacaala fاdaliilu waxa u daliila cala اdaqaaqi macnaa waxa maydee korkiisa oo waa daliilka aan ku radiyayna daqaaq qowlkiisaas ah wixii awaamir ah ama amara ee siiqo khabar ku yimi inaan la nasakhahayn waxaa lagu radiyayo ee deliil korkiisa ku noqonaya iyo xujo waxa weeye wa ana qowlahu wاlmudallaqaatu yatarabasna qowlkan ilaahay uu yihi wاlmudallaqaatu yatarabasna wain kaana lafduhu lafdigiisu haba noqda lafda alkhabari khabar lafdigiie ilaa annahu amrun amar weeye oo khabarku dee khabarka ilaahay khulfi kuma yimaado waaqica ma khilaafo oo dee si unbuu kuba yimaadaa laakiin tani lafdigani khabar haba ahaadee waa amar wuxuu idhi alaa tara miyaanad arkahayn annahu yajuusu inay suurtagal tahay ama ay bannaan ay suurtagal tahay weeye an yaqaca fiihi inuu dhaco khabarkan dhexdii may lafdigan ama dee xaggan mudallaqaadkan lafdigiisu lafdi khabar yahay almukhaalafatu mukhaalafa inay dhacdo oo macnaa wuxuu leeyahay halkan waxaa dhacdaba oo dee dhacayn ah in dee arrinkan aan la fulin aanusan kuba noqonee la khilaafo oo dumarkii laga rabay inay dee tarabuska saddexa quri ay la yimaadaan iyagoo dalaaqi dhacay oo ciddadiidoodna ay dawaatul aqraana ayiin ay faraaba kaba qaadaan hadday doonaan ciddadii oo dhammaan iskaba guursadaan oon tarabuski kaba dhicin marka arrinkuna waa amar la khilaafay buu noqonayaa maha khabar waaqici khilaafay ma aha siiqaduna siiqo khabar bay ahayd walow kaana khabaran haddii uu khabar yahay oo arrinkani khabar uu yahay lam yasixa ma ansixeen an yaqaca fiihi lmukhaalafatu mukhaalafa inay dhacdo bal arrinkan uu inoo tilmaamayaa waxa weeyaanuun khabarku kol hadduu khabar ilaahay yahay oo ilaahay ka warramuu yidhaah waxaasi sidaa weeye dee sidaas u mooye si kalema noqdo si kale ma noqonayo haddii kale khabarkii baa been isu rogaya ee ilaahayna subxaana wa tacaala khabarkiisa takdiib iyo khulfi ma galo laakiin marka ay noqoto wax laysfarayo dee dadkii la farayey kuwo fuliyana way jiraan kuwa aan fulinna saa awaamirta kale way jiraan salaad baa laynagu waajibay oo layna farayo in badan oo dadka ka mida ama intoodii badnayd maba tukanayaan ma waxa weeyaan ina way tukanayaan macnaha wuxuna maaha warkii ilaahay ama dee taa uu inoo sheegay inay waajib nagu tahay may ahayn khabare amar bay ahayd oo amarkii in qaadata iyo inaan qaadanba waana halkii takliifka iyo ibtilo uu kuba xasilayay taas baa kaba mida marka wixii laakiin khabare ilaahay inooga warramay saasaa imaka dee bal qiyaamu inoogaba warramay akhbaartaa soo socotu inoogaba warramay waxyaalihii tagu inoogaba warramay saa ay yihiin mooye si kalema noqon karaan hadday si kale noqdaan macnaa wuxuu noqonayaa khabarkii in beenigasho ayuu noqonaya marka wuxuu leeyahay sheekhu oo inay khabar aanay ahayn waxaba ina tusayuu leeyahay arrintan mukhaalafa kaba dhacdan sharxiisa ayaa wuxuu yidhi haddee waxuu soo kaluu raaciya laa yamasuhu ila almudaharuun bal marka musxafka lagu fasiro iyadoo dee lafdigu lafdi khabar yahay ma taabanayaan kuwa la dahiray mooye cid kale ma taabanayso qur'aankii ama musxafkii markan taa kuma fasirno dee waa tafsiire waxaa markaa macnuu yahay macno amar weeyo yaanay taabanin dee kuwa iyagu dahaarada qaba mooyaane cid kale yaanay taabanin weeye lafdigina laakiin lafdi khabar buu ku yimaa macnaha macno amar ahaa waxaana ina tusaya dee macno amar inuu yahay buu leeyahay waxaan helaynaa oo iskaba badan cid kitaabkii qur'aankaa taabanaysa calaa kayri dahaara ama qaadaysa haddii arrinku khabar ay tay taasi may dhacdeen inay war bay ahaan lahayd oo arrinku waa saasoo saas si aan ahayn ima dhacdaa macnuu noqon lahaa waxaan arkaynaa iyadoo dee waxa weeyaan cid ay wax furtay ama nin uu haweenay furay oonay taramuskii laba iman ahaynba oo saa dee awaamirtaa kale ilaahayba loo khilaafo dad ay u caasiyaan ay u caaseeyaan oo bal markaa iyagoon ciddaba tirsan ay waxay doonaan iskaba samaynayaan haddii arrinku taa khabar uu yahay khabar hadduu yahay dee saa lagu warramay si ka duwan umuu dhaceen waayo khabarkii ilahi iyo khabarkii rasuulku dee taas waxaan ahayn kuma banaana waayo hadduu si lagu warramay si aan ahayn u dhacaba imika kadib baa meeshii ka dhalanaysa marka waxa arrinku uu yahay waa amarun ama siiqo khabar ha ku yimaado ama siiqo markaa caadiya ha ku yimaadee naskii waa ku imanaya markaa waa isla xaalun waa isla xukumuun waidaa habata hadduu sugnaado buu yidhi oo arrinkani hadduu inoo sugan yahay annahu amrun siiqo khabarba ha lahaadee inuu amar iyo hadday inoo caddaatay sugnaato sugnaatay jaaza waxaa bannaa nasku in la nasaho ka saa'ir awaamir awaamirta kaleba sida loo nasakhayo waatan dee cid aan fulinayn ba aan arkayno wاdliilu calى اlqaa'l aakhara kan kale isagule akhbaartaaba naskay ku iman karaa waanu ibhaamiyey oo muu caddayne kaa xujadu waxay noqon iyo waxa korkiisa dee loo xujaysanaye loo deliishanayo qowlkaa radintii ana inagu idaa jawaznaa haddaan badnayno annaskha fi اlkhabari naski inuu khabar ku yimaado saara axad اlkhabarayni kadiban arrinkii hore awaamirtiiya wixii takliifka ma aha labada amar markaa mid baa beena mid baan jirin weeye oo iyadoo wax la sheegay haddana la yidhi may arrinku saa maahay oo san baa warku yahay macnuu labadooda mid baa beena weeye wahada laa yajuusu fii xaqi اllaahi subxaanaه wa tacaala walaa fii xaqi rasuuli iyaga kuma banaano bal taasi waa qowla dee isagu aan wejba lahayn kaasi ee qowlkaa daqaaqna jaanibku milicsadayna waa ka shaarixu dee uu leeyahy mala saasaa laga yaabaa inuu milicsanayey waabad moodaa si wuxuu yar raajax yeelayey laakiin bal dee wixii isagana ay u xujaysanayeen siiqo khabarba ha ku yimaadee amarkii la nasakhi karan taa sheekhu inoo sheegay wey faslun wakadalika saas oo kale macnaha sida aan waxa weeyaan akhbaartii iyo waxyaalaha naskhi aan u geli karin yani laa yajuusu u bannaanayn naskhulijmaaci ijmaac in la nasakho macnaha ijmaaca nasakhitaankiisu waa naskhu اlxukmi الhaabiti biاlijmaaci xukum inoogu sugnaaday ijmaac ayaana la nasakhahayn sababtuna waxa weeye waa kanoo lianna alijmaaca ijmaacu laa yakuunu ma ahaanayo ilaa bacda mowti rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay intuu dhintay dabadeed un mooye wanaskhu naskiguna laa yajuusu ma bannaana ine waxaynu soo marnay waa khidaab imanaya oo khidaab ka horeeye wixii ku sugnaayo xukumaa kor yeelayaan soo maray khidaabkiina waaba dee waxyigii unbuu noqonaya ama rasuulkii ilaahay xadiidkii ha noqdo ama dee qur'aankii haba noqdo iyaguna waqti unbaaba dee intii rasuulkii ilaahay uu noolaa ayuunbaa waxyiga samaduna uu soo degayey rasuulkii ilaahayna hadalkiisan ee xujada ah ee la raacayaa uu markaa dee isagii uu kuba hadlayay ama uu samaynayay ijmaacuna waa dabadii uun rasuulka ilaahay dabadiisan u tegi doonaa ma hore baan usoo marnay wuxuu guntamaa oo dadkii mujtahidiintii ummaddu markay qowlku isku waafaqaan rasuulka ilaahay dabadii iyada rasuulku intuu joogo qowlkiisunbaa xujo ah ijmaac dad iyo itifaaqoodii iyo mukhaalafadood inna ictibaar ma lahayd dee qowlka rasuulkunbaa xujo hadduu isagu waafaqay dadku saa isku wada waafaqsanaayeenna dee qowlkiisunbaa xujoa hadduu khilaafayna qowlkiisunbaa xujay waa dabadi waxa yimaadaa marka kole haddii dabadi waxii imanayay markaa dee khidaab ma jiro waxyi meeshii yimi ma jiro saa daraaddeed wixii xukuma ee ijmaac uu ku xasilay iyada taas naskhi kuma imanayo ijmaacu waxma nasakho isna lama nasakho taasba weye isagu waxma nasakhayo isagu dee ma ahayn ma dee tacriifkii nooguma gelayo isna lama nasakho لأن الإجماع إجماع لا يكون ma ahaanayo إلا baعda mowti rasuuل الlahi صلى الlaه عليه وaسلم والنaسku naskiguna laa يجuuزu ma banaana bacda mowtii geeridiisii dabadi bal markaa ijmac waxma nasakhayo macnuu waa xukunkii inoogu sugnaaday ijmaac wuxun buu sugnaanayaa rasuulkii ilaahay dabadi markaa waxyi waqtigii waqti uu joogsadayna weeyo markaa isagu waxma nasakhaya dee naskina kuma yimaado faslun wakadalika saasoo kale saan ijmaaca wixii ku sugnaaday aan naskhi ugu iman laa yajuusu ma banaana ama ma ansaxayo weeye naskhulqiyaasi qiyaaskii oo la nasakho qiyaaska la nasakhayaana macnuhu waa naskulxukmi haabiti bilqiyaasi xukum inoogu sugnaaday qiyaas in la nasakhaa oo la yidhaha xukumkani waa mansuukh wuxuu inoogu sugnaadayna qiyaas buu ahaa taasna iyadna ma banaano ama ma dhacayso sababtuna waa tano lianna alqiyaasa qiyaasku taabicun wuxuu raacayaa lilusuuli usuushii unbuu tabac u yahay walusuulu usuushuna haabitatun mid sugan weeye kol haddii ay sugantao asalkii aan la nasakhin falaa yajuusu ma bannaana nasku taabicihaa wixii iyada raacayay in la nasakho waa macnaa ay maca baqaa'iha iyadoo usuushii ay joogto in la yidhaha wixii tabaca u ahaa ayaa la nasakhay taasi ma bannaana macno waxaana weeye dee naskhigu waa marka horta nas la waayaa naskhi yimaadaa dee sidaan horeba u soo marray kitaabkana inoogu iman doontana meeshii asal baa jira xukumkiisu bal maalan dee waxa weeyaan inoogu sugnaayuu nas inoogu sugnaa baa meeshii jiray xukumkiina cilla ayuu lahaa cilladaa wixii aan kaba helay ee aan dee suuradii xukumka uu kuba yimi asalka inoogu sugnayd aan ahayn laakiin cilladii la wadaagsaday waa faracatii laga cabirayay ayaan cilladan ay wadaagsadeen daraaddeed baan ku haleeshiinoon xukumkiina aan kala mid dhignay haddaba xukumkaa farcu uu leeyahay waxa uu ka dhashay uun xukumkii asalku lahaa waa waxaan mansuuskaa xukumkiisii cillo ay wadaagsadeen hadday bal maalan markaa naskhiga iyadoo asalkaas aan la nasakhin oo asalkii meesha aanu ka bixin oo asalku iska jiro xukumkiisna uu yahay kaa macmuulka ah ee isaguna waqtiguu naskhigu ahaana waa intii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu joogu baabataa naskhigaasi uu kuba imanaye asalkii oo baaqiya lama odhanayo xukumkan dee faraca uu leeyahay ee qiyaas ahaan inoogu sugnaaday ayaa la nasakhayaa waxaan kale ay nasakhayaan isagu asalkaasunbuu ku xidhan yahay asalkaasi haddii aanu jirinna isna meeshuu kaba baxaya baaqi ma noqonayo waayo ataabicu taabic waa taabicun haddii bal waxa weeyaan asalkaasi baaqi yahayna xukumkii faracu uu lahaa kaa waa la nasakhay lama odhanayo oo dee isagoo asalkiisiiba baaqi yahayna asalkiibuu taabicu ahaa asalkiina waa jooga marka inta asalku joogo isaguna uu joogaya un taas weeye macnuyo marka wuxuu noqonayaa xukumkan inoogu sugnaaday qiyaas iyadoo asalkii xukumkii dee inoogu sugnaa suuradii asalkayda ilahayd uu iska baaqi yahay kan waa la nasakhay lama odhanayo inay asalkaasunbuu ku xidhan yahay asalku intaa uu baaqiya isna baaqiunbuu ahaanaya falaa yajuusu nasku taabicaha wa ama idaa habata hadduu sugnaado alxukmu xukumku fii caynin cayn uu ku sugnaado bicillatin cillana uguba sugnaado waqiisa la qiyaas qaato calayha korkeeda waa waxa weeyaan dee cayntii uu kuba sugnaayee cillada ugu sugnaaday hayruhaa kayrkeeda loogaba qiyaas qaato uma nusikha alxukm dee waa waqtigii naskhi jiro waqtigii rasuulka ilaahay baabay noqon la nasakho xukumkii fii tilka alcayni cayntaas xukumkii asalka ku sugnaa weeye ayaa la nasakhay badala waa buraya kaasna alxukmu xukumkii fi lfarci faraca figiisa ku sugnaa almaqiisi calayhi isaga dee kaa hore asalkaa la haleeshiye loo qiyaas qaatay watana waa tii cagsigeed uun oo kol haddii ay nooc de aan soo nidhi haddii bal maalan xukum inoogu sugnaado qiyaas xukumkaa naskhi kuma imanayo inta asalkii uu baaqi yahay ee xukumkii asalku baaqi yahay hadday dhacdo in dee bal maalan mas'alo ama suuro ama taawucaynta kaba cabiray dee xukumkeeda nas ku yimaado iyaduna ay cillo lahayd asalka ayd waqti dee naskhi suurtogel yahay naskhi ku yimaado ciladii kale iyadii baa la nasakhay noqonaysaa asalkii kol haddii naskhi wixii aan uga qiyaas qaadanay isaga ka ratibmayna way la nasakhmayaan oo way raacayaan oo kol haddii asalkii uu buray farcina isagunbuu taabicu ahaa suurada hore laakiin asalkiibaa baaqi ahaa marka waxaan idhi farci naskhi kuma iman karo inta asalku baaqi yahayna farci baaqi buu noqonaya laakiin farcii kol haddii asalkii buray farcina uu raacaya weeyo ma noqonayso iyadoo asalkii meesha uu kaba baxay in suuradii maqiisu caley dee maqiiska ahayd ama ku sugnayd faraca xukunkeeda uu baaqi noqdo ومiن أصxاaبina أصxaabteena waxaa ka mida man qaala ku yihi laa yبطل ma burayo maعnaa laa yبطل الxukم في الفrc المaqiisi عalيه waa hadalkii hore xukumkii haddii asalkii buro xukumkiisii oo la nasakho xukumkii ku sugnaa farca maqiisu عalayhu ma burayo wahuwa qowل أصxaabi abi xaniifata abi xaniifa qowlkooda asxaabtiisa qowlkooda weeye wahada غayru صaحiixi lakiin qowl صaحiixa ma aha لأنa الفrca taabic للأصل farcani wuxuu taabicu yahay asalkii farcani kolley waa tabacun haddii intii xukumkii asalku baaqiyeyna dee sax qiyaaskii waa صaxiix waa joogaya lama odhanaya markaa qiyaaskana la nasakhayaa oo suuradii faraca kuba sugnayd xukumkeedii baa la nasakhaya iyadoo asalka xukumkiisii baaqi yahay haddii xukumkii asalka naskhi ku yimaadana faracina uu raacaya inay marka horeba waxaa xukumka keenay ciladaa xukumka leh ee faraca asalka inoogu sugnayd meesha hadday tii ka baxdo dee faracina ma jirayo weeye hadalku markaa waa hadalkaa labada dhinacba wujuudan wacadaman islaazimayo weeye baabu bayaani wujuuhi naskhi naskhiga wujuuhdiisa caddaynteed baabkii weeye oo imikana halkan dee abwaabtu kolle way sukeen daba socon doontaa bal waa naskhigu siyaalaha uu kuba yimaado ayaa wujuuhdiisa maalan qur'aankii oo kale haddaan eegno kol naskhigu wuxuu ku wada imanayaa tilaawadii aayadda iyo xukunkeedii way iswada raacayaan kol tilaawadii oo baaqiya sida aayaadkan culimmadu ay yidhaaheen waa mansuukh bal maalan inoogu sugan ayaa xukumkii meesha aanu jirayno camal ahaan un baan lagu camal falahayn waa xaggii imtihaalkii xukumkii loo dirmayey walow qur'aan ahaan lagu cibaadaysanayo oo lagu tukanayo oo dee bal taas ay tahay kolna waxa weeye oo dee bal maalan taasay noqon oo rasmigiibaa baaqiya xukumkiibaa meesha ka bixi kolna xukumkii oo jooga ayaa rasmigii aanu jirahayn oo tilaawo ahaan aayaddii ma noqonayso mid ee lagu cibaadaysto laakiin xukunkeedii baa baaqia wujuudu sheegayaana taa weeye bal weji wujuudii naskigu kuba imanaya caddaynteediiu baabkeedi yahay iclam waxaad ogaataa in bal kolley maanta tacliiqadeedu waa yar ronroon yihiine waad eegan doontaan waayo raqamka saddexaad ee safxadan imika aan soo rognay waa iyo dee safxadan kalena way wada socotaaye hadal uu yidhi wanasku laa yajuusu bacda mowti ayuu leeyahy waa daabit guud oo ay tahay in loo baraarugo oo hadeena qaacidadaasi waa uu sheekhu inoo sheegay naskigu waktigaa rasuulka wixii sugnaado un mooye dabadii naski lama sheegan karo weeye bal maalan taasoo hadalka uu leeyahy uu jamaaluddiin ka soo naqlinaya eegta hadallada kalena kolley waan yar ima wada qaban doono ee haddaan wax uga baahdun baan ka qaban doonaa wuxuu idhi iclam waxaad ogaataa ana naskha naskhigu yajuusu fii ma yasixu wuquucuhu yajuusu fi rasm cibaaradan eega yajuusu fii ma yasixu wuquucuhu haddana iyadoon wax caadifo iyo waxyaala lalaba iman ayaa yajuusu fi rasmi duuna alxukmi ay timi nusqooyinka kitaabku uu leeyaho kolley dabacaad yar cadiidii ay ka madbacaysan yihiin kitaabka waxa ay barhkood kuba sugnayd oo cibaaradu ay tahay iclam ana naskha yajuusu fi اrasmi duna اlxukmi oo intan yajuusu fii ma yasixu cuquucuhu nusooyinka qaarkood kumay sugnayn شharxana oo isaguna dabacaad kala duwan bal maثalا laba dabcoon hore wuxuuga soo naqlinaya ku madbacaysan oo kolkol cibaaraadkii waaba iskaga mid kol baanay matniga iyo sharaxu kalaba badnayn ee kollaa hadalkaa iyo niqaashkaa iska bata iyaduna cibaaradu kumay sugnayn bal markaa waxaan leenahay intaas ah yajuusu fii maa yasixu wuquucuhu oon sharaxii iyo nuskooyinka kale ama barhkood aan kuba sugnayni kolle waa in zaa'ida ayay noqonaysaa hadalku su isugu keen xidhnaanayaana intaa laba qows dhexdoodun gashada yajuusu fii maa yasixu wuquucuhu hadalku si inoogu isugu keen xidhanyayna waa tan iclam waxaad ogaataa ana naska nasigu yajuusu waa bannaan yaha wujuhdii buu inoo sheegayaaye fi rasm indhigaalka iyo rasmiga naska uu ku yimaado ayaa bannaan duuna alxukmi xukumkii ay aayaddu lahayd duunkii oo xukumkii oo baaqiya in rasmigii iyo tilaawadeedii uun la nasakho taas baa iyada bal maalan ayaa bannaan oo taasi waa wax dee kuba imanaya wadalika ka aayati rajmi sida aayaddii rajmiga oo kale weeye qabasho yar buu leeyahay oo uu leeyahay waana hadalkii uu ninkan jamaaludiin la yidhaaho hada madhab اkhbaariyiina qolooyinkan meella ahariyiina buu kaba cabiray xadiidka iyo akhbaariyiinta madhabtood weeye laakiin kayrkood wuxuu arkayaa annasku farcu hubuut macnaha masaladu sideeda u diidan yahay laakiin wuxuu tan u yidhi ma garanayee jumhuur usuuliyiina iyo fuqahada jumhuurtoodiiba inagoo dee ahariyiinta iyo qolada akhbaariyiinta kaba cabire aan eegin waxay ku tegayaan bal maalan inay tan dee madhabtoodii weeyo xaaladani ay bannaan tahayba laakiin waxaa qowlkan aan qabin waa nimankii muctazile ayaan qowlkaa qabin oo isagu bal maalan uu leeyahay markaas waxa weeye siyudi nuqushan uu kaba soo naqlinaya oo uu leeyahy uu tilmaami doonana kole de waa u laadmi kartaan aqwaal qaarkood oo barhkood ay masaa'il gaara oo ama khabarulwaaxid iyo waxyaale ay yidhaaheen dee tan marka horaabana qur'aannimo inooguma sugnayno qur'aannimana inoogu sugnaan kol haddaana qur'aannimo sugnaanin markaas waxba ma odhanayno kanaa la naskhayo marka horeba qur'aaniyadeeda ayaama sugnayn oo muu tawaaturin war taasi barhkood hadaladooda ay ahayd way jiraane laakiin se guud waa dee kutub اlusuul cala ikhtilaafi funuuniha ama dee mashaaribiha iyo kutubtii fuqahada iyo kayrkoodba mufasiriin iyo waa qowlkood oo inooguma sugane maaha akhbaariyiin wax qowlkoodun ay tahay haddaba maxay tan suuradani tahay macnaa waxaa baaqi noqonaya meeshii xukumkii aayaddu oo waa lagu camalfalaya lagu dhaqmaya laakiin tilaawadeedii iyo rasmigeedi iyo dhigaalkeedii baa kitaabkii aan kuba sugnayn oo laga nasakhay wadalika kaaayaة الrajmi wالshaykhu wالshaykhatu idaa zanaya farjumuuhum albatatan nakaala min allahi wallahu caزiizu xakiim lafdigaasii laftii ku dhowbay aayaddan rajmiga inoogu soo naqliyaan taasba weeye fahada kan oo waaba in dee rajmigii nusikha rasmuhu waa aayaddan rasmigeedii iyo qoraalkeedii iyo tilaawadeedii waa la nasakhay wa xukmuhu xukumkiisu baaqin baaqi weeye macnuhu waa maxay aayaddani markii hore qur'aanka ka mid bay ahayd waa la aqriyayey rasmi iyo xukunba way ugu jirtay markii dambea rasmi iyo dhigaalkeedii iyo tilaawadeediibaa meeshii la kor yeelay oo masaaxiftii laguma qorayo lama aqriayo qiraa'adeedu cibaado imika ma noqonayso salaad laguma tukan karo salaadii kuguma ansaxayso ama way kaagaba buribo iyo dee salaad markaa ma noqonayso kuma ansaxayso bal maalan ajrigii qur'aanku marka la aqriyo xarafkiiba in xasano ama toban xasano laga helayay ma laha aqrinteedu oo umuurahaas xukumkii tilaawada iyo ka ratimayey meeshii ma laha laakiin maxaa xukumkeedii baa baaqi oo dee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dadkii muxsaniinta ahayd waa rajmiyey sheekh iyo sheekhaduna waxaa looga jeedaa waa kuwii muxsankaa xataa shabaabba haba noqdeen isaga saxaabadiisuna dabadii way rajmiyeen xukumkii waa kaa baaqiya bal markaa taasoo kale marka maxay noqonaysaa nooca caynkaasi ma badnaanayeen iyadoo rasmigii aanu jirin xukumkiina uu baaqi yahay meeshiina waxaa taalay uun bal isagaaba de meetaa inoo iman doonaa yar niqaashkeedina waa inoo keeni doonaa waa qowl wayajuusu waxa bannaan oo naskiguu ku bannaan yahay ama fi lxukmi waa annasku fi lxukmi wayajuusu waxaa kaloo bannaan waan anaa qadaranaye annasku fi lxukmi naski ayaa bannaan oo maxay ku bannaan xukumkii in xukumkii la nasakho duuna rasmi rasmiga duunkii iyadoon rasmi jirin oo rasmiga ujeeddadu waxa weeyaan baaqi yahay lafdigii aayaddu qur'aankii inoogu sugan yahay qur'aankii kale ay kula mid tahay khasaaistii qur'aan lahaa ee taas ayaa xukunkeedii un baaba meesha ka baxaya tanna waa madhab اljumhuur muctazila si khilaafsan kollayna bal xaggan aayadda rajmiga iyo wixii ku tacalluqsanaa aathaariyaxa ayuu inoo soo naqliyeen qolooyinkan inoo taxqiijiyey kitaabku ee idinkaa eegan dooneen laakiin meel yar baa qabasho u baahanoo xadiidka hore uu cumar ka soo naqlinaya ibnu cabaas lafdigan baa bayhaqi leeyahay laakiin saxiixa ayuu inoogu sugan yahay isagoo intaa kana dheer ee aayadda rajmiga waa xaq uu cumarna leeyahay bukhaariga waa ta kuba sugan ee lafdigan uu inoo soo naqlinayo iyo aayadda aqrinteeda lafdiga aayadda iyabaan saxiixa bukhaariga inoogu sugnayn laakiin meel baa taalla uun cibaaradan doonaya inaan ku yar joogsado وعن سعيد بن المصyب أنه سمع cمر يقول عباarada weeye waxa سعيد بن المصyبna dee lagaba wariyey inuu مقلay cمر oo leh waxaana u tiiriyey موطأ مالك رqمkiina waa inoo tilmaamay متunta marka ay noqoto ee متuntiisna aad bay ama khaaصaةa riواayada dee شhahيirka walow dhowr riواaية madbacaysan riواayada yaحya بن yaحya weeye tii ugu badnayd ee ugu mashhuursanayd waa riواayada dee riواayad kalena way jiraan laakiin iyada nafteedaaba dee تaxقيiqaad waxoogaayoo kala duwan oo intuba ay wada maطبوuciin leh عalى kuلi xaali lakiin de marka baaburajmi aad tagto waa waxaad helayso marka waxaan leeyahay halkan haddaan eegno saciid ibn اmusayib waa nin taabici ah aabbihiina صaxaabi ahaa ee raggii taabiciinta ugu mudnaana kaba mid ahaa axmed oo kale iyo sida musalaxa ku soo aragnayna waaba sayida taabiciin hadday cilmi iyo jaanibkaa tahay cumarna dadkii ugu aqoon badnaa aqwaashiisa iyo qadaayihiisa ayuu ahaabo kolkol ibnu cumar baa u laamin jiray laakiin khilaafadii cumar buu dhashay markaa culimmada qaar samaaciisay sugaan oo waxay leeyihin waxbuu kaba maqlay khaasatan isagoo mimbarka kaba hadlayo maalintiina hawando dagaalkeedii amiirkii jeeshka laguma dilay nucmaan ibnulmuqarin iyo sheegaya waana khilaafadiisa aakhirkeedii baabay ahayd iyo umuuray sheegaan dee barhkoodna samaaciisa ma sugaan waayo dhexdeedii khilaafaduu dhashay waa kaba yaraa cibaaradan meesha dhacday annahu samicana waa wax kitaabkeennan dhacay uun muwada'a maalik cibaaradu saamay ahayd muwadda maalik sa inooguma sugnay haddaan riwaayada yaxye eego xadaanaa maalik buu ka bilaabaayo waa nin yaxya ibnu yaxya laythi baa warinaya kitaabka nushadan dee ama riwaayadan yaxye shahiirka ah markaasaa maxaa meesha kuma sugnaa can yaxya bni saciidin can saciid bni اlmusayibi anahu samicahu yaquulu hoo damiirku wuxuu laamayey yaxya ibnu saciid oo sheekha maalikah ayaa wuxuu lahaa wuxuu maqlay saciid oo leh cibaaraduna mabay ahayn intani waa hadal dheer baa kuba sugnaayo waxaabay ka bilaabmaya lafdiga aharku lamaa sadara cumar bnu اlkhadaabi min mina waa xajkii ugu dambeeyey cumar ibnu اlkhadaab markii uu mino ka fulay ee uu ka tegey taas baa hadalku uu soo socday ee may ahayn cibaaradan ah inuu cumar maqlay kuma sugna aslan muwaطa kuma sugna ee waxa weeya yax ibnu sanadka had iyo goor marka la geeyana khalal waa yimaadaa say in badan aan tajridka ku aragno kale markii sanadkii go-ay ayaa kolkol damaa'ir meel lahayd ayaa uu ku yimaadaa waxyaalo oo dee khalal kuma yimaada ee waxa weeye arrinku wuxuu ahaa wuxuu maqlay yaxya ibnu saciid saciid ibnu musayib buu maqlay oo leh lamaa sadara cumar marka hadalkana dhexduu kuba yimi ee cibaaradan amaa san kale samaaciisu walow la yidhaah riwaayaadkiisa cumar ay majral mutasili ay ka dhigeen sababtuu aad buu u dabdiyey qadaayihiisio xataa ibnu cumar iyabaa kolkol uba laami jiray haddana culimmada qaarna ay samaaciisa sugeen suurooyinka qaarkood ee samaaciisa guud ahaanba wax layskuba khilaafsanya cumar ma ka maqleen mise kama maqlin cibaarada dee sariixa ihina waa cibaaro kolley dee aan kitaabkan uu ka soo naqlinaya dhaciwaayintan odhan lahaa weeye taas ويجuز في الحكم duنa الرسم مaعnaa نaskigu waa banaan yahay النaسk في الحكمi xukuمkii la naسko duنa الرسم rasmigaan la naسkin qur'aanka aayaadkan ay yidhaaheen waa mansuukhna waa jaanibkay u badan yihin walow dee tirada badan ee kutubu tafsiir inoogu sugan arinku aanu taa ahayn tiradu ay aad u yar tahay naaskuna ama mansuukhna uu yar yahay fi الqur'aan laakiin haddana wixii jira waa jaanibkani wadalika kalciddati ciddadiiba weeye kaanat ciddadii dumarku marka dhima dhimasha ay timaado kaanat xawlan sanad bay ahayd oo dee waxa weeyaan dee aayaddii laba aayadoodoo isku xigo bal weliba aayadda markaa mansuukhada ah ayaa xaggii bal maalan tilaawada ku dambaysee waana arrimo ku qariiba ama ku yar marka la eego xagga naasikha iyo mansuukha tartiibtiisa uu qur'aanka ku leeyahay kaanat xawlan sanad bay ahayd uma nusikha waxaa la nasakhay biarbacati ashhuri wacashra afar bilood iyo toban oo dee kuwaas waladiina yatawafawna wayadaruuna azwaajan marka kuwaas yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashran waa aayaddii naasikha ahaydno dee taa kalena iyadu waaba taa iyada kuma sugnayd dee mataacan ila xawli kayri ikhraaj oo sanadiiba adigu dee guud ahaan wasiyatan liaswaajihim oo dee dumarkoodiiba inay dee dumarkoodii ayay dardaaran u dardaarmayaan sanadii inay dee umuurahaas nafaqadoodi iyo sakankoodi iyo wixii loo daayo haddaba aayadda ciddada ee xawlka waxaa lagu nasakhay afar bilood iyo toban wa rasmuhaa aayadda xawlkana rasmigeedii waa dhigaalkeedii baaqin mid baaqiya weeye wahuwa qowluhu tacaala mataacan ila alxawli hayra ikhraajin taas bal kalan baa inoo yar dambeeya qur'aankuna kolley jaanibkaas buu isaga badan yahay oo wixii dee mansuukhee la sheegtay maaha dee se la sheegaya boqolaal ay yihiin arrinku ma aha bal haddii dee loo helo ilaa labaataneeyo aayadood oo dee mansuukha qur'aanka guud ahaan lagaba helo intan waasanu noocan bay u badan yihiin ويجuز waa banaayay نaskigi في الرasم والحukم in rasmigii dhigaalkii iyo xukumkiiba la naskho وذalika kaتaxriim الرضاع waa رضاaca تaxriimkii kaba imanayo ahaa kaana wuxuu ahaa بcaشhر رضاcaaتi toban radco macluuma ayaa تaxriim keenayey وakaana waxaanu ahaa تaxriimka caynkaasee tobanka radco mima yuطلى waxyaalaha la aqriyo oo qur'aankana waa la aqriyi jiray faنusikha waxaa la naskhay الrasم aayadda lafdigeedii rasmiga waa lafdigii iyo rasmigeedii baa la naskhay wاlxukm xukumkiina waa la naskhay oo halkuu dee toban ka ahaa mid kaloo shan oo iyadana lafdigeedii la naskhay laakiin xukumkeedii u baaqiya culimada qaarkood agtood ayaa iyadana kaba dambaysaye rasmigii iyo xukumkiiba jamiican dhab-aantoodba waa la naskhay bal markaa saddexdaa wej ayuu inoogu yimaadaa naskigu wuxu uhi sheekhu raximah اllahu taعaalى wadahaba daa'ifaة koox ba waxay ku tegeen ilىa anahu laa yajuusu waa madhabka muctazila inaan u banaanayn naskhulxukm xukumkii oo la naskho wabaqaw tilaawa waxay leeyihin de tilaawadan baaba keenaysay lafdigan baa laga qaadanaya xukumka marka iyadoo waxa weya tilaawadii ay joogto xukumkeedii meeshuu kaba baxo taasi inaanay banaanayn annahu waayo لأnنahu yabقى waxa baaqi noqonaya hadday xaaladu taa tahay aلdliilu dliilkiiba baaqi noqonaya walaa madluul can wax madluulo uu ina tusayo xukm oo laga qaadanaya markaa taasi ma banaanay barhkood yidhaaheen وqاaلت ضاaئفaة koox kale ayaa waxay iyaguna yidhaaheen laa يجuuز ma banaana nask tilaawati tilaawadii in la naskho waa lafdigii maca baqاء الxukm si aayadda rajmigo kale iyadoo xukumku baaqi yahay لأn الxukma xukumku taaبicu wuxuu tarcu yahay litilaawati aqrinta falaa يجuuز ma banaana an yartafica اأصل aصلki inuu kor noqdo oo inay waxa weya asalku wuxuu ahaa lafdiga ah inuu asalkii kor noqdo wayabqa uu baaqi noqdo ataabicu taabici uu baaqi noqdo oo macnaa waxa weya taabicii oo dee bal maalan xukumkii ah inuu baaqi noqdo sheekhu wuxuu leeyahay raximah اllahu tacala wahada khada kole aqwaashaasi khada weeye waa dhamaynaya intan ana tilaawata tilaawada iyo walxukma xukumku fi lxaqiiqati xagga xaqiiq ahaan xukmaani laba xukum weeye na waa laba kala duwan oo waa laba xukumo talaasum dhexdooda kama dhexeeyo xagga wujuudka oo haddii midkood joogo ka kala joogayo xagga intifaacna talaasum kama dhexeeyo hadduu midkood meeshii ka baxo ka kale uu ka baxayo taa talaasumkaasi ma jiro ee waa laba xukumoo mustaqil ah ayay noqonayaan oo bal maalan fajaaza waxaa bannaan rafcu axadihima midkood oo la kor yeelo wa tabqiyat اlaakhari ka kalena la daayo oo maalan waxa weeye tilaawada waxaa kaba yimaada ee waaba dhigaalka musxafka lagu dhigayo ruuxii muxdidka ahaa een dahaaro qabin oo loo diidayo bal maalan inuu taabto junubkii iyo xaayidkii oo inay aqriyaan loo diidayo ajrigan aqrinta kaba imanaya cibaadada lagu cibaadaysanayo salaaddii lagu tukanaya intuba alfaadiibay laba socda xukunkuna muxuu noqonaya waa lafdigani wuxuu keenayo ee wax la fuliyo laguma dhaqmo ahaaba weeye marka labada xukum ee kala duwani way iskhilaafsan yihiinoo haddii midkood la nasakho dee waa iska banaantay midkood in la nasakho ka kalena uu baaqi noqdo haddii laba yidhaaho maxaa inooguba sugan aayaadkan kolley aynaan kuba dhaqmahayn ee qur-aankii inoogu suganna ee umuurahan kalea inoogu sugan oo icjaaskii qur-aanka way leeyihiin ajrigii aynu ka helayna aqrintii iyo tacabudkaas way leeyihiin axkaamtii kale ee ruuxii junubkii ama xaayidkii loo diidayay qiraa'adii way leeyihiinoo taasba waa axkaam harhsan ee waxa harhsan oo dee meesha oo inoo baaqiya waxa meesha ka baxay uun waa fulintii la fulin lahaa camal ahaan waxa uu tilmaamayay madluulkiisa la fulin lahaa un waanay kala hadhayaan كما تقول saad u odhanaysa في cibaadatayni laba cibaado kala duwan يجuuز an تنسka إxdاهma midkood in la naskhaa way banaantah وتبقى الأخرى ay halkana aayad keliya أxkaamta kala duwan ay leedahay barhkood inay baaqi noqdaan oo aan la daayo oon la naskhin barna la naskha ay u banaantah de waana waaqع waana wax jiraba weeye oo bal mثaلا de aayadda mataaعa ilى الحawl hadal baa xagga hoose inoogu sugan barhkood baa qaba inay arrintu ay tahay intana xukumkii ay tahay wixii sanada dheerina wasiyo baabkeed ay noqonayso haddii dee la helo wasiyadaasay doonto inay wasiyada ka faa'iidaysato ay ka faa'iidaysan karto haddii kalena ay iskaba baxayso waa hadal mujaahid iyo waana dee bal markaa hadalkan qaasimi kuu u yar iilanayo bukhaari waxaa kuma sugana kolley halka uu tilmaamaya waa kitaabu tafsiir markuu aayaddaa suuratulbaqara qabanaya waqti ma hayse idinkaa eegan doono ma dee in naqligu ibnu zubayr baa hadalkiisu horeeyo inay naasakh tahay iyo mansukh meesha jiro cuثmaan ibnu cafaan oo taa ku waafaqsan baa meesha jira oo aan kuba inkirin ee hadal ka dambeeyo mujaahid oo leh meeshii waa wasiya inta dambe iyo hadday doontona way fadhiyi hadday doontona way bixi ayaa jiro waata uu ishaaraya laakiin de hadalkii kale mansukha inay tahayba waa inooguba sugan yahi bukhaari weeye faslu wayajuusu naskh wallah subxana wa tacaala aclam ويجوز النسخ إلى غير بدل كالعدة نسخ منها ما زاد على أربعة أشهر وعشر ولقيبه نسخ إيا مسائشي إيا فصوشي كما تعلق سنيد بان كما جرني كالليتي نودن بيسينا وحق مركا ليغا أوجود النسخ وكوي مادون بل مثلا قرآن كأوكالي naskhi lafdi iyo xukm la wada nasakho iyo mid ahaan in naskhiga ku yimaado bal iminka halkana qaybo awjuhda naskhiga ka mida ayuunbuu halkan inoogu imanaya fasalkan wuxuu ihi markaa mualifku raximah اllahu tacaala wayajuusu waa bannaan yahay oo waxa bannaan annasku naskhi xukum la nasakho ilaa gayri bedelin bedel la-aan oo macnaha xukum markii hore lagu camal falayey oo jiray oo ayaa la nasakhayaa wax xukum oo cusub oo halkiisii imanayaana ma jiro xukumkii waa la nasakhay markaa dee camalfalkii lagu camalfalayay halkaasuu ku joogsanayaa laakiin xukum cusub oo lagu soo bedelo oo halkiisii yimi taasi iyadii ma jirayso bal taasi shay jaa-isa weeye oo dee waana waaqic oo waxaan heli doonaa mihaalka uu inoo sheegi doono haddii alla yidhaaho bal markaasin waa wax buu leeyahay taasi wax bannaan waaqicna ah oo dhacayba wayajuusu nasku ilaa gayri bedel wadalika kalciddati ciddadiiba weeye nusikha minhaa waxaa laga nasakhay maa zaada wixii ka ziyaadsanaa ee ka ziyaaday calaa arbacati ashhurin wa cashirin afar bilood iyo toban wixii ka badnaa ayaa laga nasakhay ilaa gayri bedelin bedel la-aanna oo wax xukumoo halkaas yimi oo wixii afar bilood iyo toban oo markii hore dee sanad bay ciddadu ahayd waxaa ciddada ka siyaadsan ilaa sanadii ay ka dhammaanayso afarta bilood iyo tobanka wixii ka siyaadsan ilaa sanadu ay ka dhammaanaysana ciddaha weyneedu ay tirsanaysa ahayd marka laga dhinto weeye haddaba markii lasoo koobay afar bilood iyo toban lagu soo koobay wixii afar bilood iyo toban ka badnaa ilaa nihaayati sana ama ilaa tamaami sana wax bedela oo haweenaydii la amray oo la yidhi kaasaa tirada ama muddadaa kaaga bedeli ma jirto marka muxuu yahay kani waa naskun ilaa gayri bedel iyadoo xukum la nasakhay oo horo jiray oon xukum cusubi halkiisii iman koley de waxaan fila nuskhadeedna sida taaliya nuskooyin kaleon arkayba malaa waxaa la arkaa mid iyo laba ayaana nuskooyinka kale ku aragay cibaaradan ilaa calaa arbacati ashhurin wa casharan baa taalay aliftan la tanwiininayo dee maxalla ma laha taasi dee calaa arbacati ashhurin wa cashirin walow aan arkay nuskooyin iyaduna caadi ah bal taas ayaa iyada bannaan haddaba in jumhuuru اlusuuliyiin iyo fuqahadaba qowlkooda ayay tani tahay in uu bannaan yahay dee jirana naskhi wax la nasakho iyadoo wax lagu soo bedelay aanu jirin laakiin bacda daahiriya iyo muctasilo ayaa waxay kuba tegeen bacdigood inaanay taasi bannaanayn oo kollay xujadooduna ilaahay qowlkiisii uu yihi maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha oo wixii aan nasakhnee aayad ah waxaan la imanaynaa wax ka khayr badan dee khayrku nafcigii dadka iyo halkaa haba noqoto iyadoo ugaba fudud ama xag ajri haba noqoto wax ka khayr badan baan la imanaynaa ama wax la mida ayaa waxaa aayadda daahirkeedu keenaya haddii naskiba yimaado oo aayad ba la nasakho in dee aayad mid kale lagu soo bedelayo dadkii bal maalan ugaba khayr badan sida cibaarada xagga wax iyaga nafciga fudaydka ama ajriga iyo hawaabkay ka helayaan ama laba mid ah oo inuu bedel jiraya ayaa aayadda daahirkeedu u yahay waana qowlkaas kollayna shaafici kitaabkiisan risaala hadaltaa xoogeynaya ayaa kuba sugan oo waxaa ka mid ahaa cibaaradiisiba ay ahayd walaysa yunsahu fardu abada ilaa ufiya makaana macnaa lama nasakhayo farad asal ahaan haddii laba nasakho ilaa uhbita makaanahu fardun farad kalea meeshiisii laguba sugaa markaasaa wuxuu taa mihaal u soo qaataa qibladii markii hore baytulmaqdis baa loo jeedsanayey waa la bedelayoo kacbadaa loo soo bedelo dee halkeedii maxaa timi qiblo la'aan may noqone kacbadii baa qiblo lagaba dhigay bal taasi waa hadal shaafici or risaalo ku sugan oo qowlkan baa markaa ay qolooyinkaa kooban ee ay qabaan ee ah naski kol hadduu dhaco in bedel jaraya bal maalan xoogeynaya daahir ahaan xoogeynaya bal taas weeye waxaana jirta kolley a'immadii kitaabkiisa kaba hadashay iyo barhkood ama kutubta usuulka oo kale saa ibnu subki taajudiin waa ninkan jamcu jawaamica imaamkan leh kitaabkan la yidhaha alibhaaj ee kitaabkan minhaajka baydaawi uu ku sharxo kolley aabbihii baa bilaabay sharaxaas markuu halka waajibka joogo aabbihii taqiyudiin kaba dhintay isagaa kitaabka taam yeelay kitaabkuna maanta waa muntashiro oo madbuuc minhaajka baydaawi sharaxiisa alibhaaj la yidhaaho kolley dabcaadka qaar waa saddex mujalad walow dabcadan hayste ay tahayo kolleyna mala laga yar fiican yahayba ayaa wuxuu yidhaha hadalkiisan kaba dhiga inuu ku xambaaran yahay uun in xukum xukumkan lagu soo bedelayaa saa xadri oo kaleo ibaaxo noqda ama ibaaxo iyo xadri noqda buu leeyaho sayrafi baa saa sharaxa risaalo kuwa xambaaray ujeeddadu aanu masalada kolley sidee taa khilaafsan aanu ahayn dee haddii xukum jiray la kor yeelo oo bal maalan waajibba uu ahayo waajibka meeshii ka baxo wixii ibaaxa soo bedelaysa unoo dee wixii arrinkiisii hore ku laabmaya hadduu markii hore mubaaxa ibaaxadiibuu ku laabmaya ibaaxadna xukum sharciga iskaba noqonaysa xadrigina saas oo kale haddii wixii xadri dee meeshii markaa ahaa meesha laga saaro kolley wixii ma bana u bannaanya baa meesha imanayso bal waa tawjiih kalaamkiisan daahirkiisu tana ay kuba tawjiihiyeenoo uu leeyihiin markaasan usuuliyiinta kale ay leeyihiin maba khilaafsano oo kolley ibaaxada iyo wixiina xukum sharciyu iskaba noqonaya waxaana qowlkan aad u xoogeeya kollay kuba tiriyana qolooyinka culimmada ee aad u badan dee waxa ay iskaga daba tegeen inaanay markaa ay bannaan tahay ayaa qowl aad u baciida inuu yahay shanqida kutubtiisa oo dhan kutubtiisa ma masalada kale ama tafsiirkiisa ha noqoto adwaa ulbayaan ama ha noqoto mudakiradiisa ama sharaxiisa nasrulwuruud haba noqoto laakiin isagu waa qowlka uu kuba tago isagoo aayaddanun xujaysanaya kaba dhigayana aimadu qowlkaa ay badankood iyo jamaahiirtooda ay kuba tegeen kolley qowl fog inuu yahay kolley hadal yar adagna waaba leeyahay ama hadal yar dheerna waa leeyahay bal adigu qolooyin le ma banaana ayaa jira xujadoodna taa weeye hadalkaa shaaficina waa hadal dee qowlkan kuba yimi ee laakiin barhkood ay tawjiihiyeen sidaan soo sheegno ay tan kalen kuba xambaareen wayajuusu waa bannaan yahayoo annasku naskigii ilaa bedelin xukumkii in la nasakho xukum oo lagu soo bedelo xukum kale ama wax kale lagu soo bedela taasi waa wax waaqica waana bannaan haddaba bal maalan kaas in bedi marka dee uu kii hore intuu meesha kaba baxo xukum kale yimaado bedelkiisiiah ayaa isagu saddex qaybood noqda saddexdana waa inoo ishaari doonaayoo kol in xukumkii mid ka fududi uu yimaado oo xukumkii hore mid ka fudud oo ka sahlan oo dadkii ugaba fudud uu yimaado taas iyo in xukumkii hore mid ka adag oo ka bal maalan ka adag uu yimaado iyo xukumkii hore mid la simanuun oo xagga marka la eego ficilka dadku ay samaynayaan ee kaa hore iyo kan kulfada ku sugan ee ay isku mid tahayo idna wax ku soo kordhaya oo dadkii bal maalan ficilkoodii iyo takliiftoodii ugu soo kordhaya aanu jirin saddexda xaalaba wuu noqdaa bal saddexda xaaladna isaga inoo ishaari doona ee laakiin kan annasku ilaa bedel ayay qaybahaas ay noqonaysaa qaybaha kuba imanaya marka wuxuu yihi وdalika kanaski اqiblati qiblada naskitaankeedii weeye waa macnaa naski istiqbaali اqibla oo ama qibladii oo min beyt اlmaqdis laga soo bedelo oo laga nasakhay ilى اkacbati kacbadiina loo soo bedelay tanna waa ka ay dhahaan waa bedel musaawiya yidhaaha kii hore waa la siman yahay waayo jeedsi xagga baytulmaqdis loo jeesto iyo jeedsi xagga kacbada loo jeestaa waa isku mid uun ma kala cusla mana fududa bal markaa kani waa bedel musaawiya taasi waa bannaan yahay dawaana markaa shaygaas miaalkana waa kan wayajuusu waxaa kaloo bannaan annasku nasi la nasakho xukum ilaa akhafa wax ka fudud min almansuuqi kii la nasakhay oo ujeeddadu xukunkan dambe bedelkiisa imanaya uu ka fudud yahay marka dadka la eego camalkooda iyo ficilkooda taas in kii laga nasakhay xukumka ahaa oo takfiif iyo fudaydin iyo yusri aan kii hore ku sugnayn uu kuba sugan yahay wadalika ka naski اlmusaabarati u adkaysiga naskigiisii loo la nasakhay weeye min alwaaxidi musaabaradii ruux keliya xaggii ka ahaatay lilcasharati toban uu adkaysoonu ka cararin nusikha waa la nasakhay ila اtnayni ilaa musaabarati اlwaaxidi liاtnayni wey inuu midka u adkaysto sabro oonu ka cararin dee laba haddii ay cidda gaalada ee la dagaalamaysa ay yihiin taasaa loo nasakhay oo waxa adigu tanna ay tahay markii hore waxaa jiray in dee ruuxii muslimka ahaa lagaba isagii lagu kalifayba inuu haddii gaaladu cashrata adcaafkii ayin ama ruux keliyaba weeye toban waxa ka soo horjeeda qaabilaya uu yahay inuu sabr u adkaysto oo dee waxa weeyeba markaa labaatankii aanay laba boqol ka cararin boqolkii haddii ay dee sabr ama ay sabirkaa la yimaadaan inay kun dee kaba qaalib noqonayaan sidii qur-aanka suuratu anfaal bay nooguba sugnayd markii dambe se ilaahay subxaanahu watacaala waa fudaydiiyeyoo wuxuu bal maalan ku soo koobay taas iyo musaabaradii ruuxiba laba uun wixii intaa ka sii siyaadsani dee gees kastay kaga imanayaanoo way hafinayaanoo bal maalan markaa haddii dee uu adkaysanayo way tahay laakiin ilzaamkii taa la ilzaaminaya meesha kaba baxaya marka maxay tahay musaabaro ruux keliya toban uu sabro oo dagaalkood u sabraa iyo laba inuu sabraa aad bay u kala fudud yihiin marka waxay noqotay xukumkii hore ayaa ka adkaa kan xukumkii hore ka fudud baa yimi bal taasna waa nusikha ila اtnayni wa ilaa musaabarati alwaaxidi liاtnayni wey laba inuu u sabro wayajuusu waana bannaan yahay oo manaa naskigii annasku ilaa maa huwa aqladu minhu waxa kii hore mansuuka minhu min almansuuq weeye kasii adag in loo bedelo xukumkii oo loo nasakhaa taasna shay bannaan weeye waa saddexdii xaalaba waa inoo dhammeeyey kani waa kii ugu dambeeyey bal wixii bal maalan waana ka misaalkiisa inoo sheegaya kalaamna waa dambeeyaa isaga haddii alla idhaah oo qolooyin bal taas yar diidan ayuu inoo soo naqlin doonaa ama dee qowlkoodu taadu yar khilaafsan waa xukumkii hore markii hore jiray in la nasakho oo waxaa yimi ee halkiisii galay uu noqdo xukum xagga marka la eego gudashada iyo camalka iyo ficilka dadka ka culus